al-sunna golaashiisii ay moodiyeen runtii wax kasta dhan soo dhaweeyeen waana looga mahad celiyey waxay ka baran karaan wixii dhacay horta in aysan al-sunna ku shaqayn karin ama ku gorgorsan karin mar haddii ay diidaan dadka deegaanka waxay kale ka baranayaan wixii dhacay in aysan qor caaradiis waxay rabaan aysan wada heli karin hadda kadib laakiin isticmaali doonaan diblomaasiyad dhanka dowladda hogaamiye madaxweyne axmed cabdikaariye koorkoor waxaa laga filayaa in ay bilaabaan wadadii gudooshisiinta ayna soo dhaweeyaan sidoo kale waxaa laga filayaa dagaalka ka hor wixii ogolaayeen galmudug in ay waxay ogolaayeen ahlusunna inaysan uga bixinna waa laga filayaa mar haddii madaxweynaha cusub caqabadda hortaagan ay ahayd sidii uula tacaamuli lahaa kooxda ahlusunna waljamaaca oo magaalada ciidan ku haysatay magaaladuna ay ahayd halkii xarunta galmudug maxay tani uga dhigan tahay dowladda cusub ee galmudug ee axmed qoorqoor oo madaxweynaha ka yahay runtii fursad weyn ayay u tahay iyo tallaabo hore loo qaaday inkastoo dagaal ka horreeyey laakiin tallaabo hore loo qaaday ayay uga dhignaanaysaa madaxweynaha cusub ee galmudug waxaa horyaala isleeyahay saddex qodob ilaa afar marka kuwaad inuu galmudug mideeyo ilaa kaalkacay xaas ugu tago ama uu la macaamilo sida xogtaas soo baxaysanaya hadalaas odaa laleeyahay taas inaan ka hordhaca ma jeelin xogtaan ka laakiin saasaan maqalnay laba waxaa kaloo hortaala dhisad dhisid inay dhisaan hayado dowladeed oo xoog leh institutiono mataqaana xoog leh oo shaqayn kara oo afar sano kadibna doorasho qabsan kara amnigana shaqayn kara dhisaan waa laga filayaa sidoo kale galmudug cusub waxaa laga filayaa kaabayaal dhaqaale infrastructure inay sameeyaan oo wadooyin haddii ahaanaysa dikada ahaanaysa haddii wax kale ahaanaysa inay mataqaana yaraan bilaabaanna waa laga filayaa sidoo kale galmudug cusub waxaa laga filayaa xoreynta gobolada gacantooda aan ku jirna siday u xoreyn lahaayeenna inay mataqaana ama amnigooda usigi lahaayeenna inay sameeyaan waa laga filayaa kooxdan laftigeeda ahlu sunna oo muddo deegaanadan kasoo arriminaysay dowladihii hore iyo tan haatan marna la shaqaynaysa marna ay iskhilaafayeen ayaga laftigooda mustaqbalkooda maxaad filaysaa inuu noqdo ma inay guud ahaanba siyaasadda isaga baxaan mise inay la tacaamulaan oo ay ku milmaan hay-adaha dowladda ee heer gobol iyo heer federaalba
dabcan mataqaana ciidamo ahlu sunna lahayd tababaraa loo sameeyey daraadaa la siiyey dowladdaa lagu daray markii horeba dabcan hadda kadibna waxaa moodaa in ay soo yaraan doonto inay isku dayaan inay qor caaradisa wax ku raadiyaan ay diblomaasiya isticmaalaan laakiin saabkii waxaa moodaa inay ku dhawaaqeenba inay siyaasada mataqaana hadda kadib ay ka weecan doonaan ay u weecan doonaan diinta diinta iyo mataqaana arrimaha ahlusunna waljamaaca oo ay ku tilmaameen iyo urur ballaaran oo howlo badan u yaalaan marka hadda kadib hadday siyaasadda galaanna waxaa laga filayaa inaysan qor caaradis ku gelina
ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor waxyaabaha u ballan qaada waxaa ka mid a inuu dabcan la xajoon doono kooxaha ka biyadiisan doorashadiisa kooxahaas diidanna waxaa ka mid a madaxweynihii galmudug ee hore axmed ducaale geelle xaf oo ku sugan gaalkacayo arrimahaasi maxay kula tahay qaabcaynkee ah ayay ku wajahayaan dowladda cusub ee galmudug
wada hadallaa socda laleeyahay inkastoo aan saxaafad iyo dad kaleba lala wadaagin waxaa socda laakiin maadaama faasaanta ama signalska la dareenayo waxay tahay xaas markii uu tegey kaalkacyo brocesuu bilaabay guddiga bishaanu sameeyey waxbaynu sameeyey broceski hadda waa joogsadii miigii badnaa ay ka hadlaayeenna kooxda joogta falno madaxweyne xaas madaxweyne horgalmudug kaalkacyo jooga yani dhaqdhaqaaqii kaalkacyo ka wada waa joojiyey taasna waxaa laga akrisan karaa inay wax socdaan wada hadal socdaan laakiin weli ma soo bixin waxa socdo lagumana hordhici karo